أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo kooxda riddada soomaaliya ayaa si rasmi ah u qiratay kulan uu mid ka mid ah mas-uuliyiintoodu magaalada nairobi kula yeeshay safiirka yuhuudda ee dalka kenya howlgal lagu dilay askari murtada ah ayaa ka dhacay magaalada jowhar ee wilaayada shabeellada dhexe maamulka ashaadala dirarka ah ee jubbaland ayaa deegaano hor leh kala wareegay kooxda riddada soomaaliya xilli xiisad culus ay u dhexayso labada dhinac maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowra u qabtay qaar ka mid ah mucallimiinta madaarista hoostaga maktabkaasi wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta bulshada ku dhaqan degmooyinka buula fulaay tiyaglow iyo xiindheere ee wilaayaadka baay bakool iyo galgaduud ayaa goobo fagaarayaal ah ku daawaday filimka alkatayb ee hadiyadda ciidda
والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran kooxda riddada soomaaliya ayaa si rasmi ah u qiratay kulan uu mid ka mid ah mas-uuliyiintoodu magaalada nairobi kula yeeshay safiirka yuhuudda ee dalka kenya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cabdulqani moxamed sida ay wararku tibaaxayaan kooxda riddada ee garwadeenka uu ka yahay xasan sheekh maxamuud ayaa si rasmi ah u qiratay kuna faantay kulan ay magaalada nairobi ku yeesheen safiirka kooxda riddada soomaaliya iyo safiirka maamulka yahuudda u fadhiya dalka kenya wasiirka arrimaha dibadda ee kooxda riddada ah cabdisalaam dhay ayaa sheegay inay ka warhayeen islamarkaana ay la socdeen kulanka magaalada nairobi ku dhex maray safiirkooda kenya jibriil ibraahim cabdulle iyo safiirka yahuudda ah jidkun bihaar waxaa kale oo uu wasiirku beeniyey warar saacadihii lasoo dhaafay lagu baahiyey baraha bulshada oo sheegaya in kooxda gurgurta ay u yeertay safiirkeeda kenya wuxuuna ku nuuxnuuxsaday in safiirku uu shaqadiisa gudanayay wax qalad ah oo dhacayna uusan jirin kulanka labada safiir ayaa yimid kadib markii safiirka kooxda riddada soomaaliya uu ka qayb galay shir ay yahuuddu soo qabanqaabisay kuna qabsatay magaalada nairobi kaas oo uu si rasmi ah u furay safiirka yahuudiga ah ee dalkaasi kenya safiir jibriil ibraahim cabdulle wuxuu shirka uga qayb galay isagoo gudanaya waajibaadkiisa diblomaasiyadeed ee dalka sidaa darteed wararka sheegaya in safiirka loo yeeray waa kuwa aan sax ahayn ayuu yiri wasiirka khaarijiga ee kooxda riddada soomaaliya safiirka yahuudda u fadhiya dalka kenya ayaa saacadihii lasoo dhaafay bartiisa xiriirka bulshada ee facebook lagu baahiyey sawiro muujinayay kulanka ay magaalada nairobi ku yeesheen isaga iyo safiirka riddada soomaaliya falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in kooxda villa soomaaliya ay khiyaano weyn kula dhacday ummadda soomaaliyeed iyagoo wax laga xumaado ku tilmaamay laba wajiilaanta gurguurta xilli maamulka yahuuddu doonayo inuu la wareego qeybo ka mid ah soomaaliya si kastaba ha ahaatee qiraalkan kasoo yaray villa soomaaliya ayaa bannaanka keenay wejiga dhabta ah ee kooxda riddada iyadoo maalmo ka hor xasan sheekh maxamuud uu si adag uga hadlay islamarkaana sheegay in marnaba aysan aqbalayn xiriirka dhex maray maamulada hargeysa iyo talaabiib mahadsanid cabdulqani howlgal lagu dilay askari murtada ah ayaa ka dhacay magaalada jowhar ee wilaayada shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal lagu dilay askari ka tirsan murtadiinta waxay xalay ka fuliyeen gudaha magaalada jowhar ee wilaayada shabeellada dhexe waxayna mujaahidiintu soo qanimaysteen qori uu ku hubaysnaa murtadka la khaarajiyey maamulka ashaadala dirarka ah ee jubbaland ayaa deegaano hor leh kala wareegay kooxda riddada soomaaliya xilli xiisad culus ay u dhexayso labada dhinac walaalkeen casaam carafaad ayaa si aanbaqaadaya wararka ka imaanaya gobolka gedo ayaa sheegaya in maamulka ashaadala dirarka ee isku magacaabay jubbaland uu kooxda riddada kala wareegay degmada luuq mas-uuliyiin ka tirsan maamulka axmed madoobe ayaa gaaray degmada luuq halkaas ay kula kulmeen saraakiil ciidan maxamuud sayid aadan iyo guddoomiyaha degmada doolow ayaa degmada luuq ka sheegay inay ka shaqayn doonaan sidii siyaasadda maamulka jubbaland looga hirgelin lahaa degmooyinka gobolka gedo dhowaan ayay ahayd markii maamulka garbaharey uu cilaamiyey inuu taageersan yahay axmed mudoobe islamarkaana qaadacay doorashada koox hurdada ay qorshaynaysay inay gobolka gedo ka hirgelinayso dhinacyada ayaa horay ugu dagaalamay degmooyinka ay ka mid yihiin balad xaawo iyo doolow balse waxaa muuqata in maamulka ashahadaladararka jubbaland oo si farsamaysan koox hurdada uu kala wareegay degmooyinka gobolka goda ugu muhiimsanaa mahadsanid casam maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada hiiraan ayaa dowra u qabtay qaar ka mid ah mucalimiinta madaarista hoostaga maktabkaasi sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen saadaq muumin munaasabadan oo gabagaba u ahayd dowratu ta'hiilulmucalimaad oo socotay muddo afar maalmood ah loona qabtay mucalimaadka wax ka dhiga mu'asasada alrabiici iyo rawdatul abraar ee hoos tagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa ka dhacday degmada boqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan gabagabada dowratu ta'hiil ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin nuqubo culimo iyo marti sharaf kala duwan waxaana munaasabadan ka hadlay sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan iyo naqiib cali maxamed cismaan abuu caaisha afhayeenka nuqubada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyagoona ku booriyey mucalimaadkii dowladda loo soo gebagabeeyey in si naxariis lah ay wax u baraan ardayda ay macalimiinta u yihiin bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin wsali allaahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin dadka muslimiinta meesha jooga gaar ahaan gabdhaha dowrada qaatee meesha jooga dowrada maaragtay cilmiga ku qaadanayay waxaan u dardaarmaynaa kow allah subxana wa taala cabsidiisa ayaan u dardaarmay waxaa kan u dardaarmaynaa culumta ay qaateen muddada meesha ay joogeen ay qaateen ee lagu dul aqrinaya culum fara badan bay qaateen inay dhaqan geliyaan barashada keliya oo aan maaragtay cilmiga lagu camal falin nacfi ma keeno in markaa camaliya loo bedelo oo wixii la qaatay maaragtay lagu dhaqmo oo maaragtay ay ku dhaqmaan oo dhaqan ahaan loo fuliyo jirkooda iyo lafahooda uu ka muuqdo xaafadahooda uu ka muuqdo akhlaaqdooda ay ka muuqato ayaan u rajaynayna insha allahu tacaala bacdallaahi waxaa mahadsan juhdiga dadkan sameeyey maktabu tarbiyatu tacliim isu keenay gabdhihii mucalimaadka ahaa oo maaragtay ayagu dadka waxbarayey iyaguna aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin waxaa mahadsan walaayada islaamiga ee gobolka hiiraan khaasatan muxaafadatu buqa qable intaa kadib waxaan idin leeyahay mucalimaadaa laydinku tilmaamay mucalimaad asaaba mucalima maxaa loo sheegayaa horta marka dowladda loo furaayo soomaalidu waxay dhahdaa faraska maxaa saaba orod badane maxaa usha loogu dhufanaya marka ha sii dadaalo waaye ha sii dadaalo ha sii laba lixaadsado waaye marka insha allah waxaan rabnaa waxyaabaha aad barateen qulubta kuwa weelaysaan ood qulubta gashataan dhanka kale waxaa goobta ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed isagoona haweenka mucalimaadka ah kula dardaarmay in cilmigii ay faa'iideen laga dareemo ardayda iyo guryahooda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alla tabaaraka wa tacala anu mahad celinaynaa bacd alxamdulillahi tabaaraka wa tacala waxaan u mahad celinaynaa maktabka tarbiyada tacliim ee dadaalkan iyo juhdigan bixiyey haddana dadkii mudnaa ee maaragtay in badan ragga ka yaqaanay ee haween haddana u doortay ee macalimaadka maanta aan hor fadhino dadaalka ku bixiyay waa u mahadcelinaynaa sidoo kale macalimiintii maara duruustaa bixinaysay ee dadaalka iyo juhdiga ee duruustaa siinaysay iyagana waa u mahadcelinaynaa jazaahum allahu khayran gabdhihii iyagana ma og tahay iyagoo axwaashooda iyo howlahooda iyo aan dareemayna haddana ma og tahay soo jilib xirtay inay dadkii wax baraano iyagoo maaragtay mashquulkooda oo ka badan yahay iyagana waa u mahadcelinaynaa haddana waxaad barateen haddana dadaal iyo juhd aad ku bixisaan oo ad ummadda gaarisaan aad go'aansateen marka waa ku faraxsannahay jazakum allahu khayran wax maanta ugu fiican ee ugu mudan ee dadkan maanta diintooda gaarsiin kara waa hooyo tarbiyadii qaaskeed iyadaa iska lehed haddii xaafadan hooyo fiican joogto macalimidan hooyo fiican ay noqoto meesha waxaa kasoo dhalanaya jiil mustaqbal ugu tashan karo qaar ka mid ah haweenka mucalimaadka ah ee dhammaystay dowladda ayaa ka warbixiyey kutubadii ay ku qaateen iyo cilmigii ay ka faa'iideen muddadii ay dowladda socotay annagoo ah gabdhaha muslimaadka ee degan degmada buqable waxaan halkan ku qaadanay dowro magaceeda uu yahay tahliil mucalimaad waxaan ku qaadanay dowladaas duruus fara badan waxaa ka mid ah tarbiyatul awlaad waxaa kamid duruq tadriis waxaa ka mid ah qawaacidul imlaa sidoo kale waxaa intaas garab socda ku qaadanay maxaadarooyin kala duwan sida ikhlaaskuo kale laga hadlay sabarka towbada qaswatul fikirka waxyaabo fara badan aan ku qaadanay waxaan rajeyneynaa waxaan ku qaadanay inaa wax badan aan ka faa'iidno wax badan faa'iido badanna aan ka helno haddaan nahay gabdho oo guryahana mucalimaadka ah madaarisna mucalimaadka ah intaasoo idilna waxaa noo suurtageliyey allah subxaanahu watacaala annagoo ka mid ah gabdhaha mucalimaadka degmada buqa qable waxaan qaadanay dooro socotay muddo afar maalmood ah oo magaceedu ahaa tahiil mucalimaad shacaarkeedana ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raciyatihi khaasatan ani waxaan ka mid ahay gabdhaha ka socda mu'asasada rabiic anigoo ka mid ah macalimaad wax ka dhiga rawdatul abraar waxaa maalmaha noo socday dooro magaceeda uu yahay ta'hiilul macalimaad shicaaruhana uu yahay kullukum raacin kullukum mas-uulun can raciyati waxaan ku qaadanay dowrada duruus kala duwan waxaa ka mid ahaa tarbiyat lawlaad uruqu tadriis kaloo mahad celinaya maktabu tarbiyat wa tacliim dowradaa noo soo qabanqaabiyey dowradan loo qabtay mucalimaadka wax ka dhiga mu'asasada alrabiic iyo rawdatul abraar ayaa qayb ka ah horumarka waxbarasho ee wado maktabka tarbiyadda iyo tacliinta ee wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan mahadsanid saadaq wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta sida warbixinta warkan uu inoogu faahfaahinayo walaalkeen cabdiwahaab maxamed bukhaari askartan toobadkeenayaasha ah ayaa tiro ahaan gaarayay laba askari kuwaasoo ka soo goostay safka maleeshiyaadka murtadiinta waxaana toobadda loogu qabtay deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose halkaas oo ay iska soo dhiibeen maleeshiyaadkan ayaa sheegay in maamulkaasi ashahaadala dirarka ah ay isaga soo carareen sababo la xidhiirta xorriyad iyo xuquuq la'aan isbiirsaday waxayna kasii mid ahaanshiyaha maamulkaasi ka doorbideen in mujaahidiinta ay isku soo dhiibaan kadibna ay danahooda qabsadaan bismillahi raxmaan raxiim anu waxaan ka soo baxay diilaw dirogolaadoy dugsiga akademiyan ka soo baxay oo kismaayo ku yaal marka waxaana ciidankii oo federaalka laga horgeeyey oo xasan sheekh dagaalka la gelay kadib waa nala soo celiyey birool aanu naga shaqayn jiray inta bool xajiya birool oo dhexaysan anagu ka roondayn jir basahaydo alxamdulilah asbaabaha naga soo tageen kolley dhibaatooyin fara badan oo meesha ka jiray oo xaqanagii oo nagu weynay iyo haddii ilaaho dilogolaadooy adiga yar cunaqabatayn aanu shacabnimo intaanu xitaa moogta isku daynaan shacab noqono shacabnimadana naloo diiday oo intaan iska dhaafna inaan iskanimo iska dhaafan doono moogta taa darteed unbaa iigu liftay inaan kasoo tagoon
anu waxaan ahaa askari ka tirsan jubbaland xaaleysaa ay tahay waxaan go-aansaday inaan iskaga dhexbaxo oon xornimadeeda dib u helo shacabnimadeyda horeetaan iskaga laabto dhibaatooyinka waxaa ka mid a dee xornimo darro qofuun iska shaqeynoo halkaa iska joogla xaquuq la-aana ha ahaatee mataqaanaayey aakhari adduun macnaha meel u socdaan garanayna camal qoriga wada waa lagu leey laakiin waxa u wato ma garanaysid xaaleysaa ay tahay waxaan go-aansaday inaan iskaga dhexbaxo markaan kasoo dhexbaxayna si fiican baa laiisoo dhawey maamulka ashahaadala dirarka ah ee isku magacaabay jubbaland ayaa dhibaato xoogan ku haya maleeshiyaadka uu ku adeegto waxaana marar badan baraha bulshada lagu arkay askar maamulkaasi ka goostay oo ka hadlaya dhibaatadii ay ku qabeen axmed madoobe intii ay dabadhilifka u haayeen mahadsanid bukhaari bulshada ku dhaqan degmooyinka buula fulay tiyeglow iyo xiindheere ee wilaayaadka baay bakool iyo galgaduud ayaa goobo fagaarayaal ah ku daawaday filimka alkatayb ee hadiyadda ciidda aan ku horumarno degmada buula fulay iyo walaalkeen bashiir muxiyidiin abu ayman
safar dheer kadib waxay mujaahidiintu ugu dambayntii soo gaareen gidaarada xabsiga boosaaso koolkaas ayuu mujaahid walba xabadda ka bilaabay aagii ku beegnaa kuna taqadumay jeelkii murtadiinta halkaas oo dhab ahaantii ay ku sugayeen walaalo dulman oo marunkan u sugayay gurmadkooda kuna xiise qabiila kulankooda boqolaal ka mid a bulshada ku dhaqan degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bahay ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimkii dokumentariga ahaa ee hadiyada ciidda ee ay bahaysay mu'asasada alkataa'ib kaas oo si weyn u soo jiitay dareenka dadweynihii daawanaya filimka bandhigga filimkan ayaa waxaa isugu yimid boqolaal dad ah oo bulshada ka tirsan kuwaasoo si wada jira u daawaday muuqaalka iyagoo muujinayay xiiso iyo uryaakhiid intii uu socday filimkan dokumentariga ayaa lagu soo bandhigay muuqaalo isugu jira taariikh dhacdooyin iyo sawiro muujinaya xaalado adag oo uu soo maray jihaadka wakhti xaadirkan ka alowsan caalamka islaamka sidoo kale waxa uu xambaarsanaa fariimo ku wajahan muslimiinta waxaana ugu saameyn madnaa marka lasoo bandhigayo sidii uu u dhacay weerarkii fukulcaani ee lagu soo furtay boqolaal maxaabiis ah kaasoo ka dhacay magaalada boosaaso ee gobolka bari qaar ka mid ah dadkii daawada filimkan ayaa warbaahinta andalus u sheegay in filimku uu ahaa mid si qoto dheer u taabanaya dareenka islamarkaana uu soo bandhigay muuqaalo muhiim ah oo ay diiwaangeliyeen kaamirooyinka mujaahidiinta waxaan kusoo dhawacno magacayga layaalo absimed abshir abubakar deegaanka bulufulay filin aan daawatay oo alkitaab soo saartay magaciis fukul caani walaalaha mujaahidiinta ah soo badbaadaya muslimiinta maasha allah haa waa faraxsannahay haa soo diyaariyey oo juhdigan soo bixi maxaa leedahay ilaahay garabkooda ha galow ciise yuusuf ciise waa kulcani gaalada oo oo zaa'id loo oo la dhammeynaya dhammaynaa haa iyo maxaabiista lasoo furaayo haye mujaahidiintii meesha gal maxaa u ducaynaysaa ilaahay inuu jannada geeyo haye waa ku dhowa walaal magaca shaamni cimraan filimka oo fukal caali bal adiga maxaa kusoo jiitay
gaaladoo la dhammaynayo maxaabiistan lasoo furnayo haye maxaabiista aaday u faraxsanayn haa maxaabiista mujaahidiinta oo faraxsan silsilamayna ilaahay shahaadaha siiyo ilaahay jihaadkana ku sugo ilaahayna ku sugo haa dadka hadda xabsiyada ku xiran maxaad leedahay fariin u diraysaa ha sabraan waa loo imaanaa insha allah waana xasuusanaa caagwa intoo lagu fiirsaday waa filinkii oo fukul marka maxaabiista lasoo daynayaa si oo inta ku fiirsanaynaa maasha allah bal raggii camaliyadaas fuliyey bal maxaad maxaad leedahay هذه إلهي وبركة إلهي شو ده الله خاك بلان أنت أنت لمن إلهي سودا كرجنا هذه لا إله adiga inaad soo dayso diyaar uma tiid ديار وديار و maasha allah alxamdulilah waa dhuhay oran waan ku sugnahay degmada boolafulay waxaan fiirsanoynaa filinkii filinkii foqola'aan ayaan fiirsanoynaa bal filinka iyo waxyaabuhu ka turjumayo bal maxaa ka mid ah filinka macnaha waxaa ku fiirsanay maxaabiis oo lasoo daynay boosaas oo maxaabiis soo daynay waxaa kaloo ku jiro yemen oo laga soo daynay maxaabiis Wax- hada filinka macnaha ma dalal dhow badan oo maxaabiistooda la soo daynaya maxaabiis badan oo meenaha jaalal badan laga soo daynay ayaan Masha fiirsanay waxaa ii soo jiitay meenaha xabsiga boosaas oo meenaha intaas dad lagu dhawaateen jiray boqolaal dada laga soo oo walaal dad laga soo dayay oo haddana ay ay isdhex fadhiyaan mujaahidiinta iyo dadkii la soo dayay way goobtooda ku soo noqdeen oo goobtooda ku soo noqdeen oo nabad ku soo noqdeen oo baashaalayaan oo wax walba inaha inaha xagag ay ku socdeen aan fiirsanayn maasha allah sidoo kale qaar ka mid ah dumarka muslimaadka ee ku dhaqan magaaladan ayaa si aada uga hadlay muuqaalka alkataa'ib waxaa caawa inta lagu daanaa filinkii oo aa lasoo saaray xabsiga boosaaso ana waxaa soo jiitay maxaabiista muslimiinta aa lasoo furfurtay dhammaantood oo afar boqoloo maxaabiisa ah filinka muxuu xambaarsanaa guud ahaantiis filinku waxaa baarsanaa kooda waxaan arkayn walaalayn oo la dhibaateynay ka bacdina oo mujaahidiinta oo dhammaantood ay kusoo duuleen oo maxaabiista dhammaan lasoo furtay taas ay soo jiitay dhammaan waxaa leenahay inuu ilaahay guul siiyo oo dhammaan meel kasta maxaabiista meel kasta ay ku jiraan saas camal usoo furtaan waxaan ugu diinaa dadka joogan waxaa leenahay oo meelaha fadhiya derbiyaashan inay sii kacaan oo jihaad ku sii biiraan waxaan leenahay maxaabiista meel kasta ay ku jiraan sabra waxaan waxaa idin soo socda geesiyaasheena insha allah filig aad iyo aad u xiisa badan filinka muxuu ka turjumaya
walaalaha maxaabiista aad u dhibaataysan kabacdan mujaahidiin aad saa u furata maasha allah aan waxaas ay sheeda mujaahidiin oo maxaabiista saa furato kadibna masaabaxeen maxaabiista iyo farxadda ka muuqatay bal ka waran zaa'id aad iyo aad walala faraxsan lahaa waxaa fariin soo diraa intii sidii ka wadiin insha allah kuna dhiman masal furuday intii uu socday bandhiga jawigu waxa uu ahaa mid degan waxaana goobta haraysay takbiirta dadkii isugu yimid goobta fagaaraha ah
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد iyadoo dadku ay si dhow ula socdeen muuqaalada waxaana si aad ay u xiiseynayeen muuqaalada muujinaya guusha mujaahidiinta maadaama qeybaha hore uu lahaa saameyn gaar ah sida marka filimka lagu soo bandhigayo dhacdooyinka murugada badan ee laga soo wariyo xabsiyada ay ku xiran yihiin maxaabiista muslimiinta ugu dambeyn muuqaalkan lagu soo bandhigay fagaaraha degmada buulafulla ayaa noqday mid si weyn u soo jiitay dadweynaha degmadan mahadsanid abu ayman markana aan eegno sida filimkaasi looga daawaday degmada tieglow iyo kale walaalkeen cabdulqani maxamed
iyadoo maalmo ka hor mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta ay baahisay filimkii hadiyadda ciidul adxal mubaarak kaas oo ciwaankiisu ahaa fukulcaani waxaa filimkaasi goob fagaaraha ku daawaday boqolaal ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada tiyoglow ee xarunta wilaayada bokool filimkan oo ka mid ahaa aflaanta jihaadiga ah kuwa ugu saameynta badan waxa uu shaafiyey qulubta malaayiin muslimiin ah kadib markii ay ka soo muuqdeen maxaabiis muslimiin ah oo si gardarro ah loogu tacdiibanayay xabsiga sharta ee magaalada boosaaso ee gobolka bari boqolaalka maxaabiista ay ay soo furteen walaalahooda mujaahidiinta ee ku ribaadaya buuraha golis ayaa markii ay soo gaareen furimaha cisiga iyo sharafta waxa ay la kulmeen soo dhowaan midii ugu wanaagsaneed taas oo ay ku hilmaameen dhibaatadii ay ku noolaayeen muddo sannado ah bulshada ku dhaqan magaalada tiyuglow oo sugayey ballanqaadka alkataib ayaa durbadiiba soo buuxdhaafiyey fagaraha al irshaad kadib markii maamulka islaamigaha uu iclaamiyey in filimkaasi la shidi doono daawashada filimka kadib waxay shucuurtooda ugu warameen warbaahinta islaamiga ah ee al andalus السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magaca iyo halkaa joogto وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقام إلى رأي أنس ميرو gobolka boqol gaar ahaan degmada tieglow oo kuma inta ka fiirsanaya filim muhiim ah oo ilaahay subxaanahu watacaala laabto muminiinta ama dadka muslimiinta qulubtiyo shaafi oo markaan maxaabiis mujaahidiin ahoo inshaqad bari kirnayt ilaahay subxaanahu watacaala mujaahidiin saabtiyo ka badbaadiyey ilaahay subxaanahu watacaala inshaqad intii aan suurtagelini meelaha ku furdaan iyagoo kanta ka daawani iyad iyadan insaamayta jasaakum allahu khayr mujaahidiinta maylan amir kastio rogaan mayo arrintan oo kale si weyn baan insaamaytay ini markun dadka mujaahidiinta hoo markaan meelo rogo fuurta jaro ini garab shole naqdu ini dadka mujaahidiinta markun macay shole naqdu intaasa dardaaran fadan jasaakum allahu khayran filimka adaawanaysa maxaa kaga baxay marka intii filankaana daawadaay ma idinku baxay waxyaalo badan oo muhiima dad badan oo muslimiin ahoo markuu meelo ka jaraan oo markuu maxbiisahaayaan ini markuu in badan mayla raayi meelo ka aroosinya haniinbati ini muslimiinta habsiyaalka laka dhawiyatee- laka dhawaatay haniinbati markaan dadka muslimiinta may lahaa meelo rogaan oo aan ka buraaragsanayn oo kamay baa ka buraarageena ini dad badan oo muslimiin ah habsiyaalka ka jaraan may laha walaalaas oo meelo ka jaraan ilaahay subxaana watacaala ma idinku baryaana ini ilaahay hafakiyo ini ilaahay subxaana watacaala markaan sugo ini ilaahay subxaana watacaala haku fakiyo intaasa ilaahay subxaana watacaala aan ku tuuga waa dhoway walaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkan caawa waxaan ku fiirsanay filan oo aad iyo aad u cajaacib badan ilaahay subxaana wa tacaala horta baaqiisi iyo baaqa rasuulka ka bacdi markaan aniga oo sii fahanay ka bacdi wamaa lakum allaa tuqaatiluuna fii sabiilillah ilaa aakhiri alaaya insha allahu tacaala maanta waad ujeedaan xaqiiqada ay jirto wadanka inay dad muslimiin ah ay meelaha loogu dhibaato gelinay ay silsiladooda iyo waxyaalaha lugaha meelaha loogu dhuftay gebdhihii qisooyinkeeda oo meelaha aan ku aragnay oo filimka ajaa'ibta leh waxaa ka mid ah inay dhibaatada ay gaalada ay cadaawadda ay muslimiinta cadaawaddooda aada ugu dheer tahay marka baaqa meeshan aan ugu dirayo waxaa ka mid ah ummadda soomaaliyeed dhammaanteeda khaasatan ragga jihaadka aan soo heleelin oo dhallinyarada ah walaal maanta waad ujeedaa meeshan adduunya waay berina aakhari waay nafsadaada ilaahay diintiisa u bixi jihaadkan maanta ku qeyb qaado insha allahu tacaala sidaasaa baaqa ugu diraya ummadda soomaaliyeed khaasatan ragga dhallinyarada jihaadka ilaahay subxaana wa tacaala soo gaarsiiyey fariintaasaan u diraya insha allahu tacaala asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu soo dhow waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantiin soo dhow halka caawa aad joogtay ee qaabka filimka u socday maasha allah sifayle nahniijidii ilaahay subxaana wa tacaala mujaahidiintaas maynka baryaana inta ilaahay xagga ka sugo unuun la jarna ilaahay subxaana wa tacaala markii mustadcafiinta lan gargaar yaddaada gargaare walaalayaalow mayb waa siinka farahni mayb waa insha allahu saadley jihaadka kuwida insha allahu ilaahayna soo dhammaantay insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mayba oo kanta ka fiirsanay firin ajaacib leh oo xamaasale maybaan tuku salaamay wiilasha mujaahidiinta ilaahaa siin barakaay mayba siinaa walaalaha muslimiinta xabsada gobolka ee barya ku dhiideen oo lamada boqol oo muslimiinta ahaayeen oo mujaahidiinta ka jaarta oo gabdhaha muslimiinta ee ka jaarteen intaa ku dhiideen ilaahaa siin barakaay guul allah siin deersiin insha allahu biidnillaahi tacaala mayba meelun fariin unku diray wiilasha soomaaliyeed haddii oonsan meelarayda muslimiin ee tiin oo dhiig muslim siin ka jar walaalayaaloo kaha kaan fiirdeen lamadan qofo mujaahidiinta ee masaakiinta aan fiirdeen kahasin arlaa insha allah biidnillaahi tacaala hukmayba daawanay filan eed eed qiireen le muslimiinta oo lax furudaha mujaahidiinta meel kastee roogda marwalbaba garabkiina insha allahu filimkan waxaa lagu soo bandhigay mid ka mid ah dagaalada malxamadda ah ee lagu beegsaday qalbiga cadowga iyadoo hadafku u ahaa in lasoo furto maxaabiista muslimiinta oo sannado badan si gardarro ah loogu dhibaataynayay xabsiga murtadiinta aad buu umahadsan yahay walaalkeen cabdulqani ayuu kaasi ahaa markana aan eegno dhanka degmada xiindheere iyo sida filimka hadiyadda ciidda ee alkataayib looga daawaday iyo walaalkeen marwaan maxamed kadib baahintii alkataayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah muuqaalka duulaankii barakeysnaa ee furashada maxaabiista ee ka dhacaya xabsiga magaalada boosaaso ayaa filimkaasi waxaa goob fagaaraha ku daawaday bulshada ku dhaqan degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud bulsho fara badan oo rag dumar iyo carruur isugu jira ayaa isugu soo baxay fagaaro ku yaala gudaha magaalada kaas oo markii hore maamulka islaamiga u cilaamiyey in lagu daawan doono muuqaalka markii ay soo dhammaatay daawashada filimka bulshada xiindheere ayaa halkaasi kula hadlay idaacadda andalus iyagoona cabiray muuqaalkay daawadeen walaalaha muslimiintaana waxaan leeyahay oo cadowgu xabsiyaashooda ku jira laydinma ilaabin insha allahu tacaala waana laydiin imaan doonaa gacanta mujaahidiintuna waydiin soo gaari doontaa sabra oo la sabartaba gaalada hana u jilcinnina hana ka tanaasulinina diintiinna allah subxaana wa tacaalaana aamina mar aan dheerayn waydiin soo gaari doontaa gacanta mujaahidiinta dhammaan ummadda muslimiintana waxaan leeyahay walaalayaal maanta waad arkaysaan halka ay marayso cadowtinimada gaalada cabsiyada caalamka ay ka buuxiyeen muslimiinta marka insha allahu tacaala dhammaan insha allah ummadda muslimiinta aanu istaagno jihaadka iyo diinteenna islaamka
bismillahi raxmaan raxiim anagoo maanta joogna degmada xeendheere fagaare waxaan ku daawanay filimkii cusubaaye ee ahay munaasabadda ciidul adxaa filimkan oo taabanayay qulubta farxadna nagu beerayay taas oo ka tarjumaysa soo deynta maxaabiista muslimiinta ayaa maanta meeshaan ku daawanay ilaahayna subxana watacaala qalbiganada ugu qaboojiyey filinka meelaha ugu muhiimsan waxaa kamid ahayd sida walaaluhu usoo sabreen oo safarka dheer usoo galeen si ay u badbaadiyaan oo xabsi uga sii daayaan walaalahooda muslimiinta ah iyagoo ku dhaqmaya xadiiska nebiga ahay fukul caani qofka maxbuuska ah lasii daayo marka waxaa ilahay kala jeedaynaa inuu dadka muslimiinta ah xerina soo daayo kuwa hadda xabsida gaalada ku jirana oo sabar iyo dulqaad ilaahay oo siiyo oo iimaan ku sugnaadaan asalaamu calaykum waa umu caaisho oo joogta degmada xiindheere halkan waxaan ku fiirsanay filan aad iyo aad u khaymo badan waxaan ku fiirsanay muslimiintii laga soo daayey xabsiga boosaaso taas oo aad noo farxad geliday iyo mujaahidiinta oo meel aad u adag maraya ilaahay subxaana wa tacaala dembigooda ha dhaafo jinnadana bishaare allaha uga dhigo mu'miniinta la soo deeyana ilaahay subxaana wa tacaala ha u gargaaro waxaan tahniyad halkaan uga diraynaa mujaahidiinta furimaha ku jiro oo aan cirdigooda iyo sharaftooda u xijaabannahay ilaahay subxaana wa tacaala kor ha ka dhigo dhibaatada ay ku jiraanna ilaahay bedel ka wanaagsan ha ugu bedelo kuwa oo shahiidana ilaahay shahaadada ha ka aqbalo kuwa dhaawaca alla ha noo shaafiyo kuwa furimaha ku jirana ilaahay ha noo sugo xabsi kastana insha allah waxaan sugaynaa insaan oo kale loo soo furto annakana halkan duca iyo tahniyad ayaan uga soo diraynaa walaalihiina ku jiro xabsiyaalka oo ay ka mid yihiin muslimiinteenna aada loo xusuuqayo ee falastiin ilaahay subxaana wa tacaala ha ka dulqaado musiibada iyo dhibaatada haysata ilaahay subxaana wa tacaala hayna muslimiinta meel walibay joogaana dhibka allaha ka dulqaado mujaahidiintana guusha iyo gargaarta ilaah subxaana wa tacaala ha u badiyo dagaal waliba oo ay aadaan mujaahidiinta ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu guusha ku sugo muuqaalkan ayaa noqday mid shaafiyey quluubta muslimiinta ah kadib markii kaamirooyinka alkataayib ay ka soo muuqdeen libaaxyadii islaamka oo jebinaya albaabada xabsiga magaalada boosaaso islamarkaana halkaasi ka soo furinaya maxaabiista muslimiinta ee dhibaatada ay ku hayeen maleeshiyaadka murtadiinta mahadsanid marwan guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu